ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa kormeer ku tegay wasaaradaha waxbarashada iyo sidoo kale wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaana kusoo wareegay qeybaha kala duwan ee wasaaradahan waxaana warbixin laga siiyey howlaha shaqo ee ka socda wasaaradaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa bogaadiyey shaqada wanaagsan ee wasaaradahan u hayeen shacabka soomaaliyeed isagoona kula dardaarmay in ay sii laabaan dadaalkooda maanta waa maalin kale oo aynu u kuurgelayno hawsha ballaadhan ee hay-adaha kala duwan ee dowladdu ay hayaan saaka waxaan ka soo bilaabay wasaaradda waxbarashada halkaas oo laygu soo bandhigay qorshayaasha culculus ee u degsan sidii waxbarashada da'yarta soomaaliyeed iyo dadka waaweynba wax looga qaban lahaa malaayiin dhallinyarada soomaaliyeed ah ayaa saacadda aynu joogno ku sugan goobo waxbarasho kumannaan kun oo macallin ayaa waxbaraya da'aha kala duwan ee ay kala yihiin gayiga soomaaliyeed meel walba oo dalka ka mid ah hab dijitalah ayaa arrintaas loo diiwaangeliyaa xogtoodana loola socdaa waxaanu soo aragnay mudane wasiir dhallinyaradii soomaaliyeed ee aad mas-uulka ka ahaydeen oo qaadanaysa shahaadadii xaqiijisa tasdiiqsanaysa shahaadadooda iyagoo run ahaantii soo bartay xirfado kala duwan combyuter science dhakhtarnimo caafimaadka qaybihiisa kala duwan maamul iyo maarayn injineeriyad beeraha wax aanay soo barani ma jirto waxaa lagu tala jiraa dalkan in barnaamijyo waaweyn oo sida ay ka mid tahay muqdishada cusub oo deked leh oo eroboort leh oo goobo ganacsi leh balaayiin dollar baa la gelinaya markaad maqasho macnaheedu waxaa weeye boqolaal kun oo soomaaliyeed ayaa ka shaqayn doonta magaalada haddaad aragto intaasoo baaca mushtari oo dhallinyaro ay furatay baynu ku aragnaa wasiirku waa wasiir aad u firfircoon aftahamo leh xadh iyo habeenna u qaraama oo u taagan danaha dhallinyarada soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saale axmed jaamac ayaa bilihii ugu dambeeyey waday kormeero oo ku tegayey dhammaan wasaaradaha iyo haylaamaha kala duwan ee hay-adaha dowladda taasi oo ugu kuurgelayay howlaha shaqo ee ka socda